ciidamada ugu sarreeya milatariga iiraan ee ilaalada kacaanka islaamiga ah ayaa bayaan ay soo saareen ku sheegay in dhulkooda ay ka qaadeen weerar gantaalo iyo diyaarado aan duuliyo la socon kuwaasi oo ku wajahan israa'iil waxa ay sheegeen in weerarkan uu argoosi u ahaa waxa ay saraakiisha iiraan sheegeen inuu ahaa weerar ay israa'il ku dishay dhowr taliya oo sarsare oo ka tirsan milatariga iiraan kuwaasi oo ku sugnaa dimashiq lana dilay kowdii bishan abriil israa'iil ma xaqiijin mana beenin mas-uuliyadda weerarkii kowdii abriil afhayeenka ciidamada difaaca israa'iil daniel hagari ayaa axadda maanta ah sheegay in iiraan ay israa'iil ku gantay in ka badan saddex boqol oo gantaalo ah oo ay ku jiraan gantaalo laga soo riday yemen iyo ciraaq iyadoo sagaashan iyo sagaal boqolkiiba hannaanka difaaca hawada israa'iil ay ku qabteen meelo ka baxsan hawada israa'iil maamulka garoomada diyaaradaha ee israa'iil ayaa sidoo kale ku dhawaaqay subaxnimadii hore ee axadda maanta ah in laga bilaabo toddobada iyo barka subaxnimo hawada israa'iil dib loo furay waxa ay sheegeen in jadwalkii dullimaad ee garoonka diyaaradaha ee bengorian ee magaalada talaabib ay wax iska bedeli karaan muuqaallo la soo geliyey baraha bulshada ayaa muujinayay qaar ka mid a gantaalaha oo hawada laga qabanayo bartamaha iyo koonfurta israa'iil iyo gantaalo kale oo iyagoo qarxaya dhulka garaacayay xilli seeriga digniinaha uu qaylinayey hagaari ayaa sidoo kale laga soo xigtay inuu sheegay in gabar yar ay ku dhaawacantay saxraha koonfureed ee najef bayaan ka soo baxay ciidamada difaaca israa'iil i d f oo lagu daabacay barta x ayaa lagu sheegay in dhowr gantaal oo kale ay sababeen burbur yar oo soo gaaray kaabayaasha saldhigga ciidamada i d f ee koonfurta israa'iil fariin uu v o a u soo diray ayaa brigader generaal jacob negel oo horey u soo noqday la taliyaha amniga qaranka ee ra-iisul wasaare benjamin netanyahu waxa uu ku sheegay in ciidamada israa'iil ay gacan ka heleen xulafadooda maraykanka ingiriiska urdun iyo sacuudiga si ay hawada uga qabtaan gantaalaha iiraan sarkaal ka tirsan ciidamada maraykanka ayaa v o a u xaqiijiyey in ciidamada maraykanku ay sii wadayaan inay soo ridaan diyaaradaha aanduuliyuhu la socon ee iiraan ay soo riday kuwaasi oo bartilmaameedsanayay israa'iil wasiirka difaaca israa'iil yaof gallant ayaa u sheegay xogayaha difaaca maraykanka lloyd austin jawaabaha difaaca ee israa'iil ee weerarada iiraan sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay xafiiska gallant waxa uu sheegay gallant inuu ku nuuxnuuxsaday in difaaca israa'iil uu diyaar u yahay haddii la qaado iskudayo dheeri ah oo lagu weerarayo israa'iil madaxweynaha maraykanka joe biden ayaa la hadlay netanyahu goor dambe oo sabtidii ah sarkaalka maraykanka ah ayaa sheegay in kooxda amniga qaranka ee biden ay sii wadi doonaan la shaqaynta saaxiibada gobolka si looga hortago in xaaladdu ay ka sii darto markii uu bilowday weerarka iiraan ayaa netanyahu fariin laga baahiyey telefishinada waxauu ku sheegay in israa'il ay iska difaaci doonto halis kasta isla wakhtigaasi afhayeenka golaha amniga qaranka ee aqalka cad andriyen watson ayaa soo saartay bayaan ay ku sheegtay in maraykanka uu garab istaagi doono shacabka israa'iil uuna ka taageeri doono sidii ay isaga difaaci lahaayeen khatarahaasi ka imanaya iiraan netanyahu ayaa taageerada maraykanka uu ka helayo ku qiray qoraalkiisa isagoo yidhi waxaan ka mahad celinaynaa taageerada maraykanka ee garab taagan israa'iil iyo sidoo kale taageerada britain faransiiska iyo dalal kale oo badan sida uu yidhi qoraal lagu daabacay barta x ayaa howlgalka iiraan ee qaramada midoobay ee magaalada new york waxauu ku sheegay in weerarka gantaalaha ah ee lagu qaaday israa'iil uu muujinayo awoodda tallaabada militari ee tehraan howlgalka oo sii hadlaya ayaa yidhi haddii maamulka israa'iil uu qalad kala sameeyo jawaabta iiraan waxa ay noqon doontaa mid aad u daran waa dagaal u dhexeeya iiraan iyo maamulka qar iska tuurka ah ee israa'iil kaasi oo ay tahay in maraykanka uu ka fogaado sida lagu yidhi qoraalkaasi war cusub oo xilli dambe ay soo saareen ciidamada ilaalada kacaanka islaamiga ah ee iiraan ee i r g c loo soo gaabiyo waxay kaga digeen in ka qaybgal kasta oo maraykanku qayb ka noqdo tallaabo lagu waxyeeleynayo danaha iiraan ay kala kulmi doonaan jawaab adag oo qoomamo leh oo ka timaada ciidamada iiraan naagil oo ah xubin sare oo ka tirsan hay-adda difaaca dimuqraadiyadda ee fadhigeedu yahay magaalada washington ayaa sheegay in weerarka iiraan oo ah kii ugu horreeyey ee noociisa ah tobannaan sano oo cadaawad ay u dhexaysay iiraan iyo israa'iil ay u badan tahay inuu noqdo weji cusub oo ay gasho colaadda labada dhinac